baawurtuhunya weliba yuuwadana gargara ku koobanga qaywaysal duwan ee raashinka welibana diirase ilaa iyo tumanga baawur oo nooca xamuulka qaadawa iyadoona sodma mucaawanadun yaanka talagaliya shacabka ku noolanga masaguwaa ee gobolka galgaduuda guryada markay shacabka iyo ku dalbadeen in la hadirsiiya gargara bini-aadinimo hay-adda sodma iyo weliba yewadee dadaalo bulshada ku noolanga deegaanada dhawanga la wareegtiya dowladda iyo hadirsiya iyaga gurmad kasta oo la helo koraa iyo adeegyada aas-aasigan ee bulshada si landawala baahiyaadka maadaama mudiyo nhalna wal gargaare agaasimaha waxda gargaarka iyo hay-adda sodma zahra cali yuusuf iyo weliba ayay ku warbiidaya gargaarka hay-dooyo handirte magaalada masaguwaa ee gobolka galgaduuda iyo walyaaboye ku koobanta bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah waxaan joognaa xarunta new york barxaddeeda maanta waxaan halkan ka diraynaa toban gaari oo raashina oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashinka la isticmaalo baabuurtan waxa ay kusii jeedaan dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan masegawaay waxaan ugu tala galnay dadka halkaa degan ee ka barakacay guryahooda dagaalada iyo abaaruhu intaba ay iskugu darsoomeen ayaan ugu tala galnay in si nabadqab ah loo gaarsiiyo hay-adda maareynta masiibooyinka markii koowaad ma aha oo ay deegaanada galmudug khaasatan magaalada degmada masegawaay ay u dirto dhowr jeeroo hore ayaan u dirnay laakiin baahida halkaa ka taagan ma aysan kaafin waxaana rajaynaynaa tanna inay noqoto gacantii saddexaad oo aan u dirayno oo dadka deegaanka baahidooda wax ka taraysa waxa aan mar kasta u taagannahay ina aan ka soo jawaabno baaqiyada nooga imaanaya dowlad goboleedyada iyo deegaanada ay colaadaha jiraan ayaan mar kasta u taagannahay in aan ka jawaabno baaq kasta oo nooga soo joogo ko ku mid ee mas-uuliyiinta deegaanka say oo la wareegay gargaarkun iyo weliba usaan mahadnagaya gargaarkun ayay hadeersidiya hay-adda sodma hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka lana wareegno adeeg gargaar oo loogu talagala magaalada masagowey iyo tuulooyinka hoos yimaado oo si nafhurnimo leh ay mar walba u garab taagneeday hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka gawaaridan waxay ka kooban yihiin toban gaari oo isugu jirto oo sida raashinka daruuriga ah qaybihiisa kala duwan loogu talagalay dadka deegaanka dad badan oo kusoo barakacay magaalada masago iyo hareeraheeda farxad ayay noo tahay in maaragtay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ay si joogto ah u garab taagan tahay dadka deegaanka halkaana waxaan kula wareegaynaa shixnadan gargaarka ah ee hay-adda ugu talagashay dadka deegaanka sida agaasimuhu sheegay marka ugu horeysay oo masegoy wax la gaarsiiyey maahan iyo deegaanada ku hareereysan waxaanan ku faraxsannahay in hay-addu ay diyaar u tahay intii halganku meeshaas ka socdo in iyaduna ay dadaalkan la garab taagnaato dadka deegaanka waxaana xaqiiji doonnaa in gargaarkan si rasmi ah uu gaaro dadkii loogu talagalay